shalay abaarihii goor goortay ahayd around afartii galabnimoba waxaa qooli tignika oo ka mida ciidamadan intaan u filayno puntland oo ah qori td sevena wuxuu sameeyey intuu kusoo dhowaaday xagga mid ka mida gutooyinka xagga hore fadhiya burasaas kusoo furay nasiib wanaag ilaahay cid wax kuba yeelin inkastoo rasaasta kusoo dhowaatay ciidanka laakiin wax khasaare ah oo ka soo kordhay ma jirin actionada noocaasoo kale ama ficilada noocaasoo kale ah waxaa weeyaan waa borfocation ama xaalad abuur ma garan karo inay iska dad de carqalad abuurayo fidno walayaal oo iyago xaalad abuurayay inay ahaayeen iyo inay de wax taliska guud oo ciidamada xagga puntland ay la qabeen ay ahaayeen inaguma kala saari karo laakiin ficilkaasi shalay gala buu dhacay waa ficil lidi ku ah xasiloonida waa markii labaad saan ogahay oo ficil noocan oo kale dhaco inta gawaari tignika ku soo dhowaadaan guutooyinka jidda hore ay rasaas ama xaalad abuur noocaas oo kale a bilaabaan wiciise axmed yuusuf wasiirka gaashaandhigga ee somalilan waxa uu tilmaamay inaanay ciidamada qaranku wax jawaab celina samaynin waxaanu tallaabadaasi ku ammaanay ciidanka qaranka somalilan iyo taliya nuux ismaaciil taani ficilada noocaas oo kale markay dhacaanna waxaa dhici karta mararka qaarkood dee in ficil ama ridida laga celiyo hawshiina gacanta ka baxdo labada joorba mas-uuliyiinta iyo saraakiisha iyo de hogaamiyaasha jiidda hore xakamayn iyo dee mas-uuliyad bay ka muujiyeen aad baanu nugu bogaadinaynaa wixii ficilkii markaa meesha laga soo sameeyey wax lidi ku ah ama obisis ku ah oo ka jawaab celina may samayn taliyaha ruuxiisa iyo kumaankiisa iyo macnaha way aragnimadiisa isagoo nin nabadeeda oo runtii dee dareensan xaaladdu siday tahay baa keenaysa macnaha xakamaha intaa la eg laakiin haddii laistataabto lays xunjuraafeeyo waxaa weeyaan xaqiiqadu waxay tegaysaa markaa dee in laisdifaaco marka hadday saan hadalka markii hore u sheegay waxa isla qaban yihiin oo tale ay dee ku dhan yihiin qunjurafeyntaas iyo tuurtuurkaas waxaa dhici karta maalin maalmaha ka mida dee inaan wixii dulqaadka yaraado oo halkaa ficil ka dhasho waxa kale oo uu sheegay waxaa kaloo wasiirka gaashaandhiggu uu sheegay inay muhiim tahay in la isbarbar taagay ciidamada qaranka somalilan maadaama uu yahay ka ay ku sixdaan guud ahaanba shacabweynaha somalilan xaaladoo adag durfahu adag cidda roobou daaya bay taagan yihiin dhul cidlaa furin ah marka hadday duca noqoto iyo hadday taageero noqoto iyo hadday hambali iyo maxaanku raa maxaa la dhiirigelin noqotoba shacab ahaan iyo qaran ahaanba inaynu ciidanka isdaba taagno waa loo baahan yahayna